waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkana dhambaalka ugu horeeya oo si qurux badan loo soo qoray uu naga soo gaaray dhammaan reer caamir maxamed iyo reer yacquub ibraahim oo tahaniyad kal iyo laaba u diraya gabadhooda jiija amiin caamir iyo wiilkooda eliyaas cusmaan axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada waxaa sidoo kale tahaniyad taa la mida diraya baa la yidhi dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin baa la yidhi ibraahim axmed cumar maxamed cusmaan axmed cabdulqaadir zayid cusmaan iyo jamaal axmed allabari baa la yidhi iyo sidoo kale maxamed cabdiraxmaan iyo sidoo kale shanoon cabdi subugleh waxaay leeyihiin meherka jiija amiin caamir iyo elyaas cusmaan axmed waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr leh ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona loogu duceeya aamiin dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray hooyo raaliyo xaaji yuusuf iyo aabe cabdi ibraahim iyo jaamac cabdi ibraahim iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo xabiibo cabdi ibraahim bashiir cabdulaahi cusmaan iyo dhammaan reer xaaji yuusuf iyo reer ibraahim faarax waxaanay jecel yihiin hambalyo inay gaarsiiyaan maxamed cabdi ibraahim iyo hibo muumin cabdi oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen degmada hodan ee magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey cabdiwahaab maxamed waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena cabdiwahaab waxaan leenahay soo weynaaw noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka xiga intaada soo qaban heesta ugu horreysa ibraahino waxa ay naga soo gaartay waad salaamantii baa layidhi v o a waxaana tahniyadan diraya axmed cali cumar oo jooga gaarisa tahaniyad dhalasho farxad le buu yidhi waxaa diraya hooyo malaha isagaa soo qoray hooyo xaliimo maxamed quraysho macalin aadan iyo xaaji cabdi mahad cumar iyo xaaji xuseen cumar iyo xaaji cabdulqaadir cumar iyo cali cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux ismaaciil cumar nuux iyo sidoo kale cabdiraxmaan xuseen cumar iyo dad kaloo fara badan waxay tahaniyad u dirayaan ay farxadi ku dheehan tahay lamaanahan kale dhicin baa layidhi maxamed cali cumar iyo afadiisa shaaciye mukhtaar cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab wiilkaasi waxaa la yidhi magaca weli looma bixin waa tahay magacna ha loo bixiyo wiilkaasi ku dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab soo weyno ayaan leenahay oo noqo kii nolol wanaagsan ku kora aamiin xaggii heestaa heesta ugu horreysa dhegeystayaashaan u soo qabanayno macaankii iyo dunida ee la muusanayo hee hee macaankii dunida ee la muudsanayo milyoonka ronow
saasaa la yidhi malyuun karoone baan maqli jirnay oo
hadda karonow maraysaa hadda karo karonow ay maraysaa waxaan maqli jiray qofkaas wuu dambeeya hadduu qof dambeeya uu jiro anaa dambeeya wiilashiina amaan ma la amaanaya wiilashii hadda see waay adiga waa codkii macaanaa waa ta waxaan maqli jiray weligeedba wiilashu ayagu waa iska boqolow ammaan way ka dhan yihiin gabdhaha maadaama ay konton kontonlayaal yihiin waa lagu kabaa ammaanta marka haddii hadda boqolkii ammaan lagu daray boqolkii milyuun isu bedeshay xagee loo malaayin bay tagtay milyuun milyuun isu bedeshay milyuun karonow waa ta yaa ku luuqay heestani waa fanaanadan nuucyaasa
tahay intaasi aanu ku dhaafno milyuunka roonow walle waxbaa ibraahim oo iga dambeeyey shanka roon iyo boqolka roon iyo milyuunka roonoo ma maraysa hadda tahay inta soo socotaa badan dhe oo a tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno warqad tahniyad waxaa diraya baa layidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a haye waxaa ugu horeeya baa layidhi bashiir abikar xuseen barre aadanaa ku jira jacfar kuukaay uu ku jiraa jaamac buulla jaamac maxamed colaad xasan aniga laygama tegin ibraahim adna waa kugu daraya ibraahim xasan daandurey iyo sidoo kale asxaabta kale ee kale ah khadar ibraahim axmed iyo aamine ibraahim axmed iyo nawaawi ibraahim axmed iyo farax ibraahim axmed dhammaan waxa ay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan jiijo amiin caamir iyo ilyaas cusmaan axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada waxay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad wanaagsanna lagu kelo helo aamiin dhammaalkan caasho wuxuu ku bilowda waa idin salaamayaa daadiyaasha barnaamijka ah hambalyada heesaha caashucuud iyo daanduray waan kaa qaadnay waxaan ah buu yidhi warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano daacad waxaana hambalyo hawad u maranayaa nuur ibraahim fiiqow iyo marwadiisa oo ay gabadh ugu dhalatay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaa loo bixiya buu yidhi gabadhaasi asmo waxaana uu leeyahay allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamin ayaan annaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horeysa hooyo dahabo sheekh axmed kulane iyo aabe maxamed afdhuub shagax buu ku magac dheer yahay hooyo nadiifo nuuriye iyo sidoo kale cabdirasaaq shagax afdhuub iyo cabdulqaadir shagax afdhuub waxauu ku magac dheer yahay macalin qaasim iyo sidoo kale cabdulaahi shagax afdhuub iyo hodan shagax afdhuub waa dhammaan ilmo shagax afdhuub deeqaa ku jirta sacdiyaa ku jirta anfac baa ku jira iyo sidoo kale cabdifataax faarax naaleeye iyo maxamed amiin cabdifataax faarax naaleeye iyo faadumo cabdishire iyo farxiye cabdishire iyo shuhre cabdishire iyo bashiir cabdishire iyo cabdulqaadir cabdishire iyo maxamed cabdulaahi orey iyo sidoo kale galad taakooyo baa la yiri iyo cabdiweli cabdulaahi camaley iyo xaawo sheekh axmed iyo xamdi daahir ciise iyo ayaan bashiir asxaabtaas aadka u fara badan oo ugu dambeeya maxamed sheekh xasan tarabi waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan iyagoo kala jooga gudaha iyo dibaddaba arooska xasan shagax afdhuub iyo aroosadda baa layidhi fardowse sheekh cabdikariim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay baa layidhi ducada waa xaggiina arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho waxaan ugu rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu baraaro ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamin caasho heesta kale ee dhegeystayaasheenna ah aan u haynana waa adaa haweeyey haween dhibtooda halkaa i geyso haye waxaa hubaala inaan halaabe adaa haweeye halbuulaheyga gudinka hooro hee waad howl badnaatee xaggee habbooni lagaa helaa waa wareey haye sagaalka nambar ii dhiib waad garatay waa codkii macaana
waa codka macaan ee fanaanka rashiid bullo halbowlaha dhiiga kala hora labada hayin ee hareeraha haddaanad ku uul hibaaqa wadnaha xadkaa galay kuuma heeseen oo humaag beena kuguma hawsheen madheerhkaa hawdiyo damal hadhwayne madheerhkaa hawdiyo damal hadhwayne jarurtaa hoortiyo howbaalmo మడక హౌదియో కమల్ హడవైనే మడక హౌదియో కమల్ హడవైనే దరుద హోదియో హోబాల్ గౌర హై
waa tahay adaa haweeyay iyo codkii rashiid bulla ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasha dhambaalkan waxa uu ka yimid waa tahay eh, adaa haweeyay intaas aan kaga gudubno waxaa noo baaqaya cabdikafaar cabdiraxmaan maxamed cadow iyo axmed ibraahim nuur xuseen macalin cumar iyo xaamid macalin cumar axmed macalin cumar iyo dhammaan reer macalin cumar madiino axmed maxamed jibriil iyo xuseen maxamed cabdi master dayib waxay dhammaantood caasha taaniid u dirayaan cabdiwahaab macalin cumar cadaawe iyo waxay yidhaahdeen khadiijo sheekh cabdi latiif oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay magaalada marka ducaduna waa xaggina ay leeyihiin arooskaas waxaa ugu ducaynaysaa casha waxaan ilaahay uga baryayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu baraaro ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona waan ugu ducaynay dhambaalkan xigana ah waa aroos waxaana uu ka yimid agaasimaha baa la yidhi waa agaasime maxamed cismaan makaraan iyo aadan cabdi axmed iyo cismaan axmed hufane iqro cali cumar waxay ku magac dheer tahay iqra ilays iyo maxamed yuusuf cabdulaahi iyo cabdisalaan maxamed ibraahim iyo sakariya cali raage iyo muuse muumin hagar waxauu ku magac dheeryahay caane geel iyo cabdulaahi cali abuukar cabdulaahi cali xerow iyo sidoo kale saalax cali xiriye iyo cabdulqaadir xasan xaaji waa abuukar xasan xaaji iyo maxamed cabdisaney dhammaan dadkana waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan cabdi axmed xuseen iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi huda cabdi xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne taarikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay sebtembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen isku waara oo noqda kuwii kale hela ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa loogu duceeyey aamiin cashoy bal waa markaadii xaggii heesaha adna waxaan soo qabanayaa ibraahimna waa dad xaggayga waa xaggaaga markaa tiri baan gartay inaad xudan leedahay waxaan soo qabanayaa hees caan baxday si weyna loo jecel yahay oo weliba markaa barnaamijkan oo kale ibraahino dhegeystayaasha loo soo tabanaya aada u jecel yihiin nagaadi ka waran wada jiree nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel hayow inaga yeel allahayo inaga yeelo allahayo idinka yeel waa cabdinaasir macalin saciid codkiisii iyo hiba makile
wadaajire nabadgala wadaajire nabadgala allahayu inaagayn allahayu inaagayn
magaali cabdinaasir macalin iyo codkii fanaanada hibo maxamed hibo nuura ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan waxaa uu nooga yimid abshir kulubow cali iyo waxay idhaahdeen xaaji maxamed iyo dhuure yarow daahi iyo cabdulaahi jabaan iyo salaad garaash iyo isaaq aadan iyo ciise cabdi xasan iyo mustaf aadan iyo aadan cabdiraxmaan iyo anis cabdinaasir iyo yaxye cabdinaasir iyo khaliija cabdinuur aadan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan aabe ibraahim kulubow cali iyo hooyo faadumo isaaq dhuubow oo wiil uu ugu dhasha bay yidhaahdeen kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey xamse ibraahim kulubow waxaynay leeyihiin ducadu xaggeena xamse soo weyna noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca dhambaal goor dhoweedna soo gaaray ibraahimow haddaan akhriyo hambalyo dhalasho farxadeed baa ciwaan looga soo dhigay waxaana diraya ikraan maxamed ciise buraale iyo sidoo kale sacuud sheekh cabdulaahi iyo cali cabdulaahi iyo calawi cabdulaahi iyo saynab cabdulaahi cismaan dhammaan reer cabdulaahi jirde waxay tahniyad dhalasho u dirayaan xabse cayni waa xabse cayni sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay garoowe wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi ashraf maxamed markaa xabse cayni baa loo dirayaa oo wiil ugu dhashay waa tahay aabihii baa laga soo tegayba laakiin waxaan filayaa inay marka xiga kusoo dari doonaan wiilkaasi oo loo bixiyey ashraf kuna dhashay magaalada garoowe waxaanu leenahay soo weyno oo noqo kii dal dad iyo diinba wax u tara aamiin tahaniyad dhalasho farxad leh waxa ay nooga timid magaalada toronto ee dalka kanada toddobaadkan toronto nugu badana ibraahim misana ila noqoto waxaa tahaniyad nikaax ah aan u diraynaa baa la yidhi jiija amiin caamir maanaan gara waa tahay iyo elyaas cismaan axmed oo meherkooda uu ka dhacay waa la yidhi magaalada edmonton ee gobolka albeerta ee dalka kanada maantuu dhacay meherkaasi ibraahimow bisha oktoobar toddobana ay tahay waxaa tahaniyadaasi diraya cabdulaahi soomaali maxaa loola jeeda magaca ibrahim mise waa naaneys mise waa goob ganacsiya oo lagu yaqaano waa meel weyn oo muusiga iyo heesaha iyo maaragtay ku caanbaxday oo shidande oo toronto ku taala miya waagii magaalada toronto meelihii ay ka soo bixi jireen ee ugu horreeyey heesaha albuumyada iyo ay ka mid tahay markii dibadda aada loo soo galo waa tahay waad daan gartay maanta wixii ka dambeya lagu weydiin maayo markaa waxaa kaloo dhambaalkan ku jira cabdinuur muumin iyo fawsi muumin iyo cabdirasaaq cadare baa la yidhi iyo yaxye xasan mire iyo sidoo kale yuusuf sheekh xariir u k buu ku magac dheer yahay iyo yuusuf abikar yow baby baa layidhi waa markaa yuusuf abikar yow baby magacyadanna mahol of m bay daba socdaan
ka soco wa ta waa tahay waxaa kaloo ku jira maxamed ganey iyo axmed dey xaaji cilmi guure iyo sidoo kale aaminah maxamed iyo sidoo kale cabdulaahi nuur maxamed dhammaan bahda fanka iyo isboortiga ee dalka kanada iyo waqooyiga amerika baa layidhi ayaa taaniyadaasi diraya waxaanay gaarsiinayaan sidaan marka horeba carabka ku dhuftay jiijo amin caamir iyo eliyaas cismaan axmed oo arooskoodu oo meherkooda uu maanta ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada waxay leeyihiin aqalgal waara oo wanaagsan ayaan u rajaynaynaa aamin waa tahay ibraahimow inta aadan soo qaban heesta ugu dambaysa ee barnaamijka bal aan ka gaarsiiya dhambaal si qurux badan loo soo qoray oo de aan dib loo dhigi karin ugu horreyn baa la yidhi waxaan salaamaynaa bahda v o a waxaa halkan warqad tahaniyad aroos oo farxad leh aan uga diraynaa baa layidhi lamaanayaasha iska doortay dunida oo dhan baa layidhi ee nasiibka u yeeshay inay iscalfadaan waxa ayna kala yihiin baa la yidhi dadka diraya waa tahay waa liisoo hormariy haddana gadaal baa liigu dhig waxba kama qabo dadka tahniyada diraya lasoo hormariyey oo waxaa ugu horeeya baa la yidhi aabe sheekh cabdulaahi xaashi diini iyo dhammaan reer sheekh cabdulaahi iyo xaashi diini waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa sidoo kale dhambaalkana ku jira duraan cali xaashi diirshe cabdirasaaq xasan xaashi diirshe iyo sidoo kale axmed xasan xaashi diirshe waa dhammaan ilmo diirshe weriye bashiir cali xaashi diirshe iyo aabe xasan xaashi diirshe iyo caruurtiisa iyo sahro xasan xaashi diirshe ibraahino waagii hore markaan af soomaaliga baran jirna waxaa la dhihi jiray qofka carab jalqiyo qof kale waxaa lagu gartaa kelimado soo noqnoqda hadda carab jalqintii baan u noqday xaashi xaashi sahro waa sahro xasan xaashi diirshe markaan dhaho waxay kusoo dhacaysaa weligaa weel ma maaweelis weligaa weel ma maaweelis marka iyo sidoo kale sucaado xasan xaashi diirshe iyo galbeed cali diirshe iyo caruurtiisa iyo saaqo cali diirshe iyo caruurteeda nadiifo cali diirshe iyo cabdikaafi xasan xaashi diirshe iyo nuuriye xaashi diirshe iyo caruurtiisa waa inaan iska fiiriya oo iska hingaadiya iyo cabdulqaadir xaashi diirshe iyo caruurtiisa dhammaan reer diirshe iyo reer sheekh cabdulaahi xaashi diini meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa dibaddiisa baa layidhi waxay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska iyo aroosada faraska iyo geeyadaha iyo farta iyo faraatiga waa tahay dhalada iyo kaaseedka waa ta wax kaloo badanna way jiraan haddii lasii wado maanta o dhan baa la tirin karaa lamaanayaasha kale ah baa la yidhi doctor jibriil cali diirshe iyo sucaado sheekh cabdulaahi xaashi diirshe arooskoodu uu shan iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay ee sideedaad ee sanadka laba kun toddoba iyo toban u ka dhacay dalka kenya gaar ahaan baa la yidhi xaafadda isli waxaan dalbanaynaa bay idhaahdeen heesta la yidhaahdo labadan kala maarmin lamaaneeyada noloshooda waa tahay waa hees ugu cusub waata ibraahim heestan adaad heesaha heestaasi idinma haynaa se yeeshee hees kaloo aanay ka dhicin ayaan kugu bedelaynaa waa tahay ibraahim mar haddaad tiri hees aan taa ka dhicin baan idinkugu bedelaynaa waa inaan taas ka dhabaynaa waxaan u soo qabanaynaa heesta diileya iyo cod aani waayadan dhegaystayaashu maqal waa fanaanka mustafa shaqaadan intaan toddobaadka xiga kulmi doono haddii alla idmo waa ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashucuud oo idinla sidaa siiyo nabadgelyo
addunyaalan deeralawaay deeqiyamaan derajaalandiidalawaaye amalagiinabtilindiri iyo aakhira landoona lawaaye diileya diileya addunyaalandeeralawaay deeqiyamaan derajaalandiidalawaaye amalagiinabtilindiri iyo aakhira landoona lawaaye diileya diileya dibdhooge aan shaqaadire ana afkay ma dabooladaayo diileya diileya doobadi doogaabii kuro dibdhooge aan shaqaadire ana afkay ma dabooladaayo diileya diileya duloyside iduloyside aashagu iduloyside iduloyside iduloyside aashagu iduloyside aa idaawoye duloyside iduloyside aashagu iduloyside iduloyside iduloyside aashagu iduloyside aa idaawoye Landoro Rajay, Landere Kupiriyalere, Tarakere Lanki Badau, Derse Hadoro Lere. Landoro Rajay, Landere Kupiriyalere, Tarakere Lanki Badau, Derse Hadoro Lere. adiye ila duubunaaytay walaalshee diibiyaa ere Dawku dawshay, maanaadi dajadadaw doomay inku koyne, aadiye ila duubunaaytay walaalshee diibiyaa ere daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey maanay dad kala dhaqniishidaatilee maha integle daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey maanay dad kala dabniishidaasiley maa integle daqiiqadoo shibdhaha dhadowdadiidoo huse dohwa indadaale na do'aadinley anaha indira daqiiqadoo shibdhaha dhadowdadiidoo huse dohwa indadaale na do'aadinley anaha indira degdeg ilaahow inseel dantiitayaa gorsode degdeg ilaahow inseel dantiitayaa gorsanaaye dowkuuley dohoraad ero degdeg ilaahow inseel dantiitayaa gorsode degdeg ilaahow inseel dantii daya warsode kiduubtanaya dawkuuley dohoraadhiro haddii kale haddii kale dadkiisho markaa dhidiye anabadaanti dabaalide haddii kale haddii kale dadkiisho markaa dhidiye anabadaanti dabaalide Babur darerang mokorahu, dong marahau. Babur darerang mokorahu, dong marahau. Tayur mele masada to, anapada ki dawali de.